bismillahi raxmaan raxiim horta waa aad iyo aad waxaan usoo dhaweynayaa si kastaba ha ku yimaadeen xildhibaanada iyo doorashada qaabkii u dhacday horta waxay ahayd marka hore qaab yacni loogu talagalay doorashada ban macnaheedu waxay ahayd maadaama hal hal qof iyo hal cod la gaari waayey in doorasho siloon tii oo kale la sameeyo laakiin waxaad moodaa wadadeedii in laga leexday oo sidii la rabay aan maaragtay ayna u socon oo ay noqotay bahashii maaragtay ninkii lacag baxshaa meesha kusoo baxaya dee xildhibaan maanta isagoo laaluush kusoo baxay oo shilin kusoo baxay cidina beri lama xisaabtami karto isaguna maaragtay berito cid lama xisaabtamaya daniga soo qabsanaya marka wallahi ayaandiradan baa soomaaliya oo dhan ka dhacday sida wax u socdaan qof walba u ogyahay beesha caalamka nimankii sheeganaya waxaan soo abaabulay waa ujeedaa laftooda waa qaylinaya marka waa ayaandaro soomaaliya ku haysatay waxaadna moodaa soomaaliya dowladnimadeedii in boqol sano ku dhawaad oo kale gadaal loo ceshaad moodaa marka waa ayaandaro weyn oo soomaaliya ku haysatay waayahay cabdi bare doorasha gobol walba ka dhacday oo maaragtay meelihii maamul goboleedyadu ay ka jireen nidaamkiina sida muuqataa in la marayo ayay u dhowey codbixin baa la samaynayo ergooyin baa xildhibaanada kala saarayay xaggee ad wax ka dhaliilaysaa marka
adi horta noloshayda calaa waa la socotaan weliyaa tahay weliuna ma fiicna inuu maaragtay jahaka ka leexdo jamaalow sidii aad la socotid wax ka iska daaye qolada galmudug idinba wixii ka dhacay waad ogtihiin galowa anaa joogay oo xoogaal baan ahay wixii ka dhacay ergo maaragtay la soo adayey oo la soo diyaariyey ayaan daradaas ay dhacday waxay ahayd ugu weyn oo kollay adigu puntland aan ku arko ugu weyn waxay ahayd ergey kasta waxaa ka horeeya saddex nin oo dullaalaha ka horeysa oo le muxuu ahaa gacanta waxu muxuu ahaa ama soorihiisii kasoo horeysa ko ergadii waxaa meesha u joogta musharaxiinta dalka haddaan soo qaado madaxweyne xasan sheekh iyo ra-isul wasaare cumar cabdirashiid niman erga aha meesha u fadhiga oo ku imaanayo kule muxuu ahaa ma rabtaa inaad in lagu doorto kitaab imar lacag baan kusiinanaa kitaab imar aniga boqol baa iti waa tiri kitaab noo marsaa adiga kitaab ma marhayo marka waxyaabaha dhacay waxa weeye ergadii mukhlisiin baa ka sokaysay waa ko nimanka musharaxiinta niman baa meesha u joogay oo qofka iyagu ay dayn dhaqaale kasta ku baxeena boqol baa ku baxdo ama laba boqol ha ku baxdo kitaab baa la marinayaa ergadii meel baa lagu harinaya guryaha lagu xaraynaya sidai hadda garowa ka dhacdo kale meelo badan ka dhacday ergadana waxaa leeyahay ama afar kun baa lagu siinaya ama saddex kun kitaab baa idin barsiinaynaa ninka inaad ucolaynaysaan haddee xildhibaanada soo baxay waa xildhibaano cirka wada fiirinayo kitaab lasoo wada marshay oo yaaban kitaabkii xamarna waa usii dheeryahay marka wax qarsoon ma ahay arrintaasna maamuladu qeyb weyn bay ka ahaayeen oo maamuladuna waxay rabeen qofka ayagu ay daraynayaan oo ay dantooda ka dhex muuq meesha ka dhex muuqana inay reebaan kii ayagu ay warkaan inay ku shaqaysan karaan ama meesha maaragtay sida doona loogu shaqaysan karana dhaqaale kasta in lagu bixiyo marka qaybta ugu weyn corruptionka iyo musuq maasuqa maamulada qayb ka ahaa waayahay ilaa shan meelood baa ay ka dhacdeen doorashooyinkan garowe ka soo qaad cadaado jawhar muqdisho hadda ay ka socotay iyo koonfur galbeed iyo weliba meesha la yidhaahdo kismaayo dhammaanba waxaad leedahay rag ka socda madaxweyneha xilligiisu dhammaaday xasan sheikh baa ku sugnaa miyaysan maamul goboleedyada madaxdooda iyo iyagu dowladoodu aysan awood u lahayn in iyagu cidday rabaan ay meesha keenaan iyo ciddii ummadda soo doorato adeer xaruur haddaynu ka hadalna wax in la qarshana ma fiicna shacabkana wax loo qarsho ma fiicna dhammaan gobolada doorashadu ka dhacday marka laga reebo marka laga reebo meesha la yidhaahdo south west marka laga reebo koonfur galbeed marka laga reebo haddaan wax qarshana hadda ilaahay baa igu cadaabaya marka xaqiiqa dhabta haddaan laga hadlin waa taas ayayna u shaqeynayaan jawar ha ahaato qolada galmudug ha ahaato jubbaland ha ahaato xamar wax ka socdaan ha ahaato meesha wax ka socdaan meel kasta qolada maamulka oo jooga waxay gacansaar leeyihiin oo qandaraas kusoo qaateen sidii xasan sheekh meesha ugu soo bixi lahaa waa labo musuq maasuq waa ka jiraa koonfur galbeed koonfur galbeed waxay kaga fiican tahay madaxweyne sheekh xasan asagu waa nin hadla oo wax raadinayo madaxweynaan ahayne xildhibaanada isagaa soo saaranayay musuq maasuqtaa kusoo saarto wax kastaa kusoo saaro laakiin nin asagu wuxuu ahaa misha siyaasadeed loo asagu aragti ka duwan loo rabo inuu asagu raggiisa soo saarto laakiin so lasma oran karayo aduu maadaama aad ahayd raggii raadinaya xubinimada markii aad ku hungowday xubintii ayaad sidaas maarata hadalka u dhegaysaa soo lama oran karo
horta adugu nin maanta siyaasadda soomaaliya ku cusubmaya kusuna uga oonanin xildhibaankuna wax maaragtay xilligeedii maanta xildhibaan laisku dilo ama xildhibaan u warda ma ahan xildhibaan soomaaliya joogaana sharaf ma ahan hadda ka hor anigu taliyxeenkii waxaana soo maray hogaanka socaalkaan ahaa duur cad baa musuq maasuqi ka socday inta wataga halkaa uga dhaqaaqa marka wax dhayma aniga kusi maanta igu jaban maahani adeer aniga hadda waxaa laigu yaqaanay laguna igula dagaalamay maamulka puntland iyo mas-uuliyiinta qaarkood igula dagaalameen cabdibare muxuu runta u sheegaya xaqayo u sheegaya marka dee adeer ninkii inta runta ka naxa u haysta maarata anigu inaan kusi raadinayo horaan runta ugaani jiray musuq maasuqa markaan ka hadjooga xamar joogay iyo maaragtay dhibaatada iyo dhibka lagu hayo iyo afgooye iyo shabeelada ee kubsiga iyo dhibaatada gobolka lagu hayay wixii jubbaland lagu hayay mudug wixii ka socday puntland ka socday dhibaatada lagu hayay aan ka hadli jiray ma kursi baan raadinayay anigu cadaalad baan u taaganahay soomaali baan ahay muwaadin soomaaliyaan ahay meel kastoo soomaaliya soomaaliya dhibaata meesha ka jirto waa inaan farta ku fiiqaa kan soomaaliya dibindeeyeynaya waa inaan farta ku fiiqaa kii ka naxayaa ka naxo kii ku farxayaa si u taalla marka taas adigu ma ahan jinaal hawsaab adan ku dhintay maaha waaya hadda matalan adigu waxaad ahayd xildhibaan federaalka soomaaliya gobolada puntland baana ka soo jeeday wixii kula yaab badnaa maxay ahayd markaad doorashada eegtid wixii igu yaabka badnayd marka igu yaabka badnayd oo aan la yaaba waxay ahayd puntland oo aan ku arkay qof hadli kara inuusan jirin nagaadada ismada soo gaartay anigaa ka xaalmarinaya raaligelina anaa ka bixinaya aad baan uga xumahay ugu dambayntii waxaa nagu maqaalaa labada kun iyo sagaal iyo tobanka inaad u sharaxan tahay madaxtinimada puntland oo aad iminka arrintaas qabanqaabadeed mar hore bilowday maxaa ka jira warkaa hada arrintaas waa run markaan puntland arkay xaaladda ay ku sugan tahay meesha u jahaysan tahay meesha u socoto hankeedii siyaasiyeed meeshuu gaarsiisanaa oo maanta hoos loo loo dhigay marka arkay marka arkay dhaqaala darrada iyo maaragtay dhibaatadii meesha ka taagan marka arkay abaaraha iyo maaragtay iyo abaarta meelsa ka taagan xoolihii dhimanayaan dadkii dhimanayaan dagaal aan marna joogsanayn oo aan dhammaanaynin oo gobolka mudug taagan oo markii xabad u dhacdo shacabkii puntland oo aada u kala sawaabay oo kala irdoobay mushaar la-aanta shaqaalaha iyo ciidamada haysata ardada jaamacadaha iyo maaragtay waxbarashaanta haysata jaamacadaha lacagta lagu dhiganayo iskuulaadka lacagta lagu dhiganayo intaasoo dhan marka arkay waxaan waxaan waxaan garabsaday inaan shacabka puntland sharaftii iyo qiimahooda aan dib usoo cesho u istaago si aan si loo helo arday kasta ama macallin kasta ama jaamacad u kala haya hooyo iyo aaba inuusan ka warwarin fiigii ardag ausan ka warwirin oo dowladda puntland ay bixiso waxaan waxaan garowsaday inaan u istaago ciidamada puntland oo dayacan inay bil kasta sideed iyo labaatankeeda mushaarkooda toogta u helaan isla markaasna waxaan go-aansaday oo aan dareemay saxaafaddu inay tahay qaybta ugu weyn oo wax tilmaanta inaan saxaafaddii ku siboodo wasiirkii ay ka ay ay dacayleeyaan oo wax ka sheegaan oo liyaa qalad busimay xilka inaan ka qaado aniga oo cabdibarraa madaxweyne puntland haddii saxaafaddu khaladaadkeeda soo samayso baarlamaanka puntland inuu ii yeero ila xisaabtamo xilka iga saardo inaan markaa sameeyo abadkii inaan sameeyo hanti dhowrkii guud awoodna inaan sameeyo wasiiro tayale oo shaqadooda ka adag oo xaafiiskooda ku eg oo aan madaxweynaha hoos tegin inaan sameeyo waa igu ballana waxaana igu ballanaa in aan noqdo madaxweyne isimadii puntland aasaasay oo saldhigga u ahaa iyo nabadbannadoodii inaan ixtiraam gaara siiyo oo aan la tashado aqoon-yahankan la tashado puntland waddo furan siiyo u horseedo taaka kamida oo deegaanada puntlandna inaanan xoog ku haysan karin min la sheegan karin aasaaskii puntland la aasaasay xilligii la aasaasay sideed tobanka marka goboladii lagu aasaasay inay puntland gacanteeda kusoo noqon doonto muddada xilka aan qaban doono ka yar hal sano gudahood taasna waa ballan qaadaya dhibaatadaas oo dhan baa puntland iiga muuqatay shacabkii puntland oo shacab dowladnimo iyo dadnimo jecel maalin kasta cagaha dhulka loogu dhifanayo shalay waad ogeydeen ergadii muxuu ahaa wax dooranaysay qaar ka mida oo dansiboonay in xabsi loo taxaabay in aan noqdo madaxweyne shacabkiisa u dhogana weli una istaaga una hadla difaaceedana u taagana wadan ballan qaadaya taasaan u istaaga dhibaatadaas o dhan marka arkaa waxaan waxaan dareemay inaan intaana puntland ka saari karo